halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow sareyow masiixow samawadaha guudow mar kale ayaannu idinku soo dhowaynaynaa dhegaystayaal barnaamijkeennan waxaannu bartamaha kaga jirnaa waxbariddeenni hadalladii ilaah ee la magac baxday dhexmarka kitaabka quduuska ah ee baibalka waxaannu caawa idiin sii wadi doonnaa kitaabkii yeremiyah yeremiyah wuxuu ka mid ahaa nebiyadii ilaah wuxuu ahaa nebi ilaah oo dadka loogu soo dhiibay farriin murugo caloolxumo iyo niyadjabba lahayd maadaama reer banu israa'iil ayaan qaadan karin farriintii uu u waday ayay diideen oo aad bay u nabcaadeen oy garaaceen oo weliba waa la xidhay oo waxaaba dhacday maalin ay god dheer ku rideen si uu halkaasi ugu dhinto
dadalow baraarugay falankeenu waa saase dadalow baraarugay falankeenu waa saase balankii masiixeena dadka bay la shaabayo bartankii cadaabtii bay ka baruuran doonaane
intuun boqor ku soo noqono faabkana la soo xidhinay intuun boqor ku soo noqono faabkana la soo xidhinay dadalow baraarugay falankeenu waa saase dadalow baraarugay falankeenu waa saase kuwa goobi boolidaye sinadow bareeraya bartankii cadaabtii bay ka baruuran doonaane
intuun boqor ku soo noqono faabkana la soo xidhinay intuun boqor ku soo noqono faabkana la soo xidhinay dadalow baraarugay falankeenu waa saase dadalow baraarugay falankeenu waa saase qofka baadil ruux ku dilaa markii noogu dambaysay waxaannu ka soo hadlaynay boqorkii yehoyaaqiim ahaa oo isagu ahaa mid inkaaran waxaase balaayadii uu sameeyey ay ku soo degtay dadkiisii waxaanan aragnay in ilaah uu soo xiganayo yoosiyah oo isagu dhalay yehoyaaqiim oo noqday boqor xun wakhtiga uu xukumayey yehoyaaqiim ayaa caddaaladdii la baalmaray waxaana la iska indho tiray waddooyinkii xaqnimada waxaa meeriska uu ka sii soconayaa haddaba cutubka laba iyo labaatanaad oo aan xalay ku soo ekaynay barnaamijka waxaana aayadda shan iyo tobanaadii ay lahayd haddaan idinku celinno ma waxaad u malaynaysaa inaad boqor ku tahay qoryo keder ah oo aad ku loolamaysid aawadood aabbaha isagoo wax cunaya oo wax cabaya miyuusan caddaalad iyo xaqnimo samayn jirin oo markaas isagu sooma nabdoonin haddaba marka la leeyahay aabbaha ayaa loola jeedaa yoosiyah oo isagu ahaa boqor wanaagsan oo isagoo hadalkiisa sii wata ayaa nebigu wuxuu leeyahay sida ku qoran cutubka laba iyo labaatanaad aayadaha lix iyo toban ilaa toddoba iyo toban sida tan isagu miskiinka iyo saboolka baahan buu u garsoori jiray oo markaasuu nabdoonaa rabbigu wuxuu leeyahay in lay aqoonsado soo taasu ma aha laakiinse indhahaaga iyo qalbigaaga waxay keliyahoo u diyaar yihiin faa'iidadaada xaqdarrada ah iyo inay dhiig aan xaq qabin daadiyaan iyo inay dulmi iyo waxyeelid sameeyaan xisqiyah wuxuu u garsoori jiray kuwa baahan iyo saboolka laakiinse yehoyaaqiim wuu ka faa'iidaysan jiray oo kuwii saboolka ahaana ma ayan haysan cid ay u soo ashtakoodaan wax badan ayaa ilaah uu ka leeyahay kuwa la silciyo iyo weliba kuwa laga xaqdaran yahay waxaana yeremiyah uu leeyahay iminka iyadoo ruuxii rabbigu uu ka dul hadlayo laakiinse indhahaaga iyo qalbigaaga waxay keliyahoo diyaar u yihiin faa'iidadaada xaqdarrada ah waxaa markaasi lala hadlayaa yehoyaaqiim dunida maanta haddii aad u fiirsato kan miskiinka ah wuxuu bixiyaa canshuur fara badan hase yeeshee waxaa la siiyaa canshuurta ragga waddanka ka taliya oo nin waliba uu iska soo qoranayo qarashka uu u baahan yahay oo si dhib yar bay ku helaan hase yeeshee kuwa ka faa'iidaysta masaakiinta ilaah ayaa waxaa la hadlaya rasuul yacquub oo ruuxa quduuska ahi uu ka dul hadlayo wuxuuna leeyahay sida ku qoran warqaddiisii cutubka shanaad aayadaha kow ilaa saddex oo leh balkaalaya hadda kuwiinna taajiriinta ahow ooya oo ka baroorta dhibaatooyinkiinna idinku soo degaya duunyadiinnii way quruntay dharkiinniina aboor baa cunay dahabkiinnii iyo lacagtiinniiba way midhidheen mirirkooduna markhaati buu idinku noqon doonaa wuxuu jidhkiinna u cuni doonaa sida dabka oo kale maal baad u urursateen maalmaha ugu dambeeya ilaah wuxuu ku leeyahay wixii aad kaydsateen oo aad masaakiinta ka soo boobteen ku sii aflaaxi maysaan wakhtiga dhammaadkiisa ama markii iilka lisgeeyo waxaa ku hor yaalla khiyaanadii iyo eeddii dadka aad ka gashay waana ilaah kan xaqsooraha ah oo ku eegaya waxaa markaasi haatan lala hadlayaa yehoyaaqiim oo aan masaakiinta u mudicin laakiinse maal badan naftiisa u urursanaya isagoo sida abbaarta ah canshuur badan ku soo rogaya dadka oo haddii tujaarta qaar ay u shaqeeyaan rag saaxiibadiis ah aan gartooda u qaadaynin waxaa lagu haystaa in caddaaladdii uu ku iibsaday lacag waxaa dunida jira rag badan oo lacag leh hase yeeshee inay gacan ka geystaan howlaha ilaah dooni maayaan waxaa ku sii badanaya laxajeclada maalka iyo weliba kibirka oo lama ahan in xoolaha faraha badan oo ay haystaan wax layska weyddiin doono maalinta qiyaamaha waxaa taas ugu wacan in nidaamkii ay u soo mareen hantida uusan ahayn mid waafaqsan sharciga waxaa laga yaabaa inuu dad badan soo laayay ama bililiqaystay amase baad ku helay marka ilaah wuxuu ku leeyahay yehoyaaqiim miyaadan ogeyn in aabbaha yoosiyah miskiinka iyo saboolka baahan uu u garsoori jiray oo uu nabdoonaan jiray haddaba miyaad garanaysaa kuwa ugu adag inay aqbalaan injiilka dabaqadda ay ka tirsan yihiin haddaba dhegaysto waxay ka tirsan yihiin kuwaasi ama ay ka yimaadaan dadka kuwa ugu taajirsan iyo kuwa ugu fakhrisan labadaasi qolo way dhib badan tahay inay injiilka aqbalaan waxaaba la odhan karaa mabda'a hool iyo hantiwadaagga uu najixi lahaa haddaan la doonaynin in la simo kuwa ugu taajirsan iyo kuwa ugu miskiinsan ee bulshada marka cadaaladdarrada ceenkaas oo kale ah ilaah wuu xukumaa bal iminkana aynu eegno ciqaabta ilaah uu ku soo dejinayo ninkan kooniyah ah oo ahaa yehoyaaqiim qudhiisa oo isagu boqorka ahaa dalka yuhuuddah haddaan qorniinka dib ugu soo noqonno ayaannu eegaynaa cutubka laba iyo labaatanaad aayadaha afar iyo labaatan ilaa shan iyo labaatan ee baalka sagaal boqol laba iyo siddeetan ee axdigii hore waxaana qoran sida tan rabbigu wuxuu leeyahay noloshaydan ku dhaartaye xataa haddii kooniyah ina yehoyaaqiim oo ah boqorka dalka yuhuuddah uu ahaan lahaa kaatunka gacantayda midig xataa markaas waxaan kaa rujin lahaa meeshan oo waxaan ku gelin lahaa gacanta kuwa naftaada doondoonaya iyo gacanta kuwa aad ka baqaysid oo ah nebukadnesar oo boqorka baabiloon ah iyo reer kaldiyin haddaba tarjumada soomaaliga ahi ayaad mooddaa in si hagaagsan halkan aanay wax u sharaxaynin kooniyah waxaa loogu yeeraa yehoyaaqiim ee ma aha inuu yahay ina yehoyaaqiim sababta ilaah uu u leeyahay kooniyah ayaa waxay qusaysaa tarjumadii hore ee kitaabka waxaase marka la soo koobo ilaah uu leeyahay aniga yaan laygu suntin ninkan wuxuu leeyahay xitaa haddii isagu uu ahaan lahaa kaatunka gacanta midig iigu jira waan iska tuuri lahaa waxay ku tusaysaa sidii ilaah uu ugu caraysan yahay boqorkan reer yuhuuddah haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka ayaannu eegaynaa kitaabkii yeremiyah cutubka laba iyo labaatanaad aayadaha siddeed iyo labaatan ilaa soddon waxaana qoran sida tan ninkan kooniyah ahu ma dheri jabay oo la nacayba ma weel aan la doonayninba bal maxaa isaga iyo farcankiisiiba loo tuuray oo maxaa loogu dhex xooray dal ayaan inaba aqoonin dhulkow dhulkow dhulkow bal erayga rabbiga maqal rabbigu wuxuu leeyahay waxaad ninkan ku qortaan sidii madhalays oo kale iyo nin aan cimrigiis liibaanayn waayo isaga farcankiisa ninna ka liibaani maayo inuu carshigii daa'uud ku dul fadhiisto oo uu dalka yuhuudda mar dambe ka dhex taliyo ilaah wuxuu haatan qayladhaantii cadhadiisa soo gaarsiinayaa dhulka oo dhan si markhaati loogu ahaado waxaana rabbigu uu leeyahay mid ka mid ah faraca ninkan kooniyah ah ku fadhiisan maayo carshiga nebi daa'uud oo welibana ka dhex talin maayo dhulka reer yuhuudda mar kale ayaa yeremiyah oo ku soo celinayaa arrinkaasi sida ku qoran kitaabka yeremiyah cutubka lix iyo soddonaad aayadda soddonaad waxaana qoran sida tan sidaas daraaddeed rabbigu wuxuu yehoyaaqiim oo ah boqorka dalka yuhuuddah ka leeyahay isagu ma uu yeelan doono mid carshigii daa'uud ugu fadhiista oo meydkiisa waxaa maalintii loo xoori doonaa kulaylka habeenkiina sayaxa barafoobay haddaba sayid ciise masiix wuxuu ka soo farcamay maryama oo iyadu ku abtirsanaysa naataan oo ka mid ahaa wiilashii nebi daa'uud laakiin kuma ay abtirsan koniyah oo isagu ka soo farcamay boqor sulaymaan markaa sayid ciise masiix wuxuu leeyahay abtir kale waana kii maryama waxaana abtirkaasu uu ku qoran yahay injiilka sida luukas uu u qoray cutubka saddexaad aayadaha saddex iyo toban ilaa siddeed iyo soddon waayo waxaannu dhammaantayo garanaynaa in sayid ciise masiix uu ka soo farcamay bigraddii maryamo ahayd oo waxaa laga uuraystay ruuxa quduuska ah marka ilaah uu leeyahay dhulkow balmaqal ayuu ilaah dareenkayaga u weecinayaa waxyaabaha uu samayn doono ee ah in gabar bigrad ah ay uuraysan doonto oy wiil umuli doonto wiilkaasuna aannu ka imaanaynin yehoyaaqiim laakiinse xagga hooyada wuxuu ka imaanayaa boqor daa'uud laakiin lama soo marsiinin faracii boqortooyada iska lahaa ee sulaymaan waxaa intaasi ku soo dhammaanaya dhegaystayaal cutubyadii hore ee labaatan ilaa laba iyo labaatan waxaanan haatan bilaabaynaa cutubyada saddex iyo labaatan iyo weliba kan afar iyo labaatanaad ee kitaabkii nebi yeremiyah haatan mawduuca cutubyadaasi ay ka hadlayaan waa mid wuxuuna ka hadlayaa maalmihii xumaa ee masaalkii labadii dembiilood ee geedka bardaha baa cutubyadii la soo dhaafay ilaah dhaar buu maray oo wuxuu ciqaab saaray yehoyaaqiim welibana kuma qorneen wax rajo ah cutubyadaasi haatanse waxaa gudcurkii ka muuqanaya ilays hase yeeshee laba aayadood baa ka horreeya iftiinka waxaanan ku bilaabaynaa meeriska cutubka saddex iyo labaatanaad aayadda koowaad waa baalka sagaal boqol laba iyo siddeetan ee axdigii hore waxaana qoran sida tan rabbigu wuxuu leeyahay waxaa iska hoogay arijirradii idihii daaqsintayda baabi'iya oo kala firdhiya waxaa laga hadlayaa wadaaddada laakiin laga hadli maayo wacdiyayaasha waxaa kaloo markii aynu horay u soconno laga hadli doonaa madaxdii diinta wadaaddada waxa u taagan boqorrada siyaasiyiinta iyo kuwa amarka leh iyo kuwa caddaaladda ebya ilaah wuxuu leeyahay waxaa iska hoogay kuwaas dadka xukumaya weli waxaannu ku jirnaa kitaabkii nebi yeremiyah cutubka saddex iyo labaatanaad aayadda labaad ee baalka sagaal boqol laba iyo siddeetan ee axdigii hore waxaana qoran sida tan sidaas daraaddeed rabbiga ah ilaaha reer banu israa'iil wuxuu ka leeyahay arijirrada dadkayga daajiya arigaygii waad kala firdhiseen waadna kala erideen oo soomana aydnaan ilaalin bal eega waxaan idin ciqaabi doonaa sharkii falimihiinna ayaa rabbigu leeyahay ilaah wuxuu halkan ugu sheegayaa inuu xukun dusha ka saaray intaa kadib waxaa soo baxaya qorraxdii xaqnimada haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka nebi yeremiyah ayaannu eegaynaa cutubka saddex iyo labaatanaad aayadaha saddex ilaa afar waxaana qorniinka uu leeyahay sida tan oo intii arigayga ka hadhayna waxaan ka soo wada ururin doonaa waddamadii aan u kaxeeyey oo dhan waanan ku soo celin doonaa xeryahoodii oo wax badan way dhali doonaan wayna tarmi doonaan oo waxaan iyaga u yeeli doonaa arijirro daajiya oo mar dambe ma ay baqi doonaan mana ay nexi doonaan oo innaba midna kama dhimanaan doono ilaah wuxuu iminka leeyahay waxaa imaanaya marka aan talada la wareegi doono oo markii taasu dhacdana masaakiintayda ama kuwa laga itaalroon yahay waan daafacan doonaa haddaba waxaa taasuna ay qusaysaa marka reer banu israa'iil lagu soo celiyo dhulkooda oo wakhtiga nimcadana la soo dhammeeyo oo kiniisaddana ay masiixa jannada la tagto markaas ayay boqorkii ay horay u diideen u soo noqon doonaa oo wuxuu u ahaan doonaa arijir aamin ah waxaana halkaasi ka dhalan doona dawlad ka duwan waxa aynu iminka dunidan ku haysanno haddaan horay idinku sii wadno haddaba dhegaystayaal meeriska cutubka saddex iyo labaatanaad ayaannu eegaynaa aayadda shanaad waxaana qoran sida tan rabbigu wuxuu leeyahay bal eega waxaa soo socda wakhti aan daa'uud u kicin doono biqil xaq ah oo boqor ayuu ahaan doonaa wuuna liibaani doonaa oo wuxuu dhulka ku samayn doonaa caddaalad iyo xaqnimo waxaa laynoo sheegayaa inuu jiro boqor ka imaanaya faraca daa'uud welibana yehoyaaqiim iyo faraciisii in kastoo ay ahaayeen faracii nebi daa'uud haddana ilaah baa diiday oo ka gooyey iyaga inay kol dambeeto wax xukumaan marka ay sidaas tahay ma jiro cid burburin karaysa danaha iyo qorshaha ilaah in kastoo dadka qaarkii ay la tahay inay sidaas yeeli karaan ilaah wuxuu garanayaa in wixii uu ku hadlay uu samayn doono oo waxaa sayid ciise masiix la soo marsiiyey farcii naataan waayo maryama waxay ka soo farcantay naataan hase yeeshee waxaa maryama ay u doonanayd nin reer yuhuudah ah oo ka soo farcamay boqor daa'uud oo welibana ahaa faracii yehoyaaqiim iyo sulaymaan ha yeeshee ciise masiix waxaa laga uuraystay ruuxa quduuska ah oo ma lahayn aabba bini'aadan ah wuxuuse lahaa hooyo aadami ah waana maryama markii ciise masiix haddaba dunida u yimid wuxuu dadka isugu sheegay ama isku baray inuu yahay boqorka imaanaya sida ku qoran injiilka sida matayos uu u qoray cutubka afaraad aayadda toddoba iyo tobanaad waxaana sayid ciise masiix uu leeyahay toobadkeena waayo boqortooyadii ilaah way dhowdahay boqorkan isaga ah ayaa haddana imaan doona oo wuxuu carshiga ka taagi doonaa boqortooyadiisa haddaan horay idinku sii wadno meeriska cutubka saddex iyo labaatanaad ayaannu iminka eegaynaa aayadda lixaad waxaana qoran sida tan oo wakhtigiisa dadka yuhuuddah way badbaadi doonaan oo dadka israa'iilna ammaan bay ku degganaan doonaan oo magaciisa lagu magacaabi doonana waa rabbiga xaqnimadayda ah oo wakhtigiisa dadka yuhuuddah way badbaadi doonaan oo dadka israa'iilna ammaan bay ku degganaan doonaan oo magaciisa lagu magacaabi doonana waa rabbiga xaqnimadayada ah haddaba dhegaystayaal miyaad weligiin aragteen nin sidaas ah oo isku sifaynaya inuu yahay rabbiga xaqnimada dadka dunida magacaasi looguma yeedho waxaa magacaas ama derajadaas leh masiixa ilaah haddaan horay idinku sii wadno dhegaystayaal xigashada kitaabka ayaannu iminka eegaynaa cutubka saddex iyo labaatanaad aayadaha toddoba ilaa siddeed waxaana qoran sida tan sidaas daraaddeed rabbigu wuxuu leeyahay bal ogaada waxaa soo socda wakhti aan mar dambe la odhan doonin waxaa nool rabbigii reer banu israa'iil dalkii masar ka soo bixiyey laakiinse waxaa la odhan doonaa waxaa nool rabbigii farcankii reer banu israa'iil ka soo bixiyey oo ka soo horkacay dalkii waqooyi iyo dalalkii uu u kaxeeyey oo dhan oo iyana waxay degganaan doonaan dalkooda waxaa halkan ku qoran waxyi xusuus mudan oo inoogu qoran hadalladii ilaah fasaxyada ama xafladaha ugu waaweyn ee beryaha kan ay xusuustaan yuhuudda waxaa ka mid ah ciidda kormaridda haddaba iyadoo aan la eegaynin inay badbaadeen iyo in kale ayaa yuhuuddu ay weli xusuustaan maalinta kormaridda waxaana ay u xusuustaan waxa weeye in iyaga ilaah si mucjiso leh uu uga samata bixiyey reer masar oo iyagu addoonsan jiray reer banu israa'iil muddo ku dhow afar boqol oo sannadood haatan ilaah wuxuu leeyahay maalintu way imaanaysaa marka aan dhulkoodii ku celin doono oo welibana ay ilaawi doonaan maalintii masar laga soo bixiyey oo maalintaas waxay weligood xusuusan doonaan marka rabbigu uu u suuro geliyey furasho ka weyntii masar haddaba waxay taasu muujinaysaa dhegaystayaal in ilaah iyo reer banu israa'iil aanay weli u kala dhammaan haddaannu horay idinku sii wadno xigashada kitaabka ayaannu dhegaystayaal iminka hoos ugu daadegaynaa cutubka saddex iyo labaatanaad aayadaha lix iyo toban ilaa toddoba iyo toban waxaana qorniinka uu leeyahay sida tan rabbiga ciidamadu wuxuu leeyahay nebiyada wax idinsii sheega hadalkooda ha maqlina waayo wax aan waxba ahayn way idiin baraan oo waxay ku hadlaan riyo qalbigooda ka timid oo aan afka rabbiga ka soo bixin oo waxay had iyo goorba kuwa i quursada ku yidhaahdaan rabbigu wuxuu yidhi nabad baad helaysaan oo waxay mid kasta oo caasinimada qalbigiisa dabagalaa ku yidhaahdaan wax masiibo ahu innaba kugu dhici maayaan nebiyada beenta ah waxay dadka u sii sheegi jireen oo ay u waxyoon jireen nabad ilaah baase iyaga diiday oo waxba siima ay waxyoon karin maanta waxaa jira niman riyoonaya oo ka hadlaya sida dunida ay nabad ugu keeni karaan waxaana la odhan karaa kuwaasu waxay la mid yihiin nebiyadii ilaah uu diiday ee beenta ahaa ilaah wuxuu u sheegay nebi ishaaciyaah in kuwa sharka leh aanay nabadu u jirin dhibaatidu waxay tahay in kuwa badan ay nabad ka raadinayaan dadka dhexdiisa ha yeeshee nabaddu waxay taallaa ama jirtaa dhanka ilaah waxaana ilaah uu ka doonayaa in qofku marka hore isaga uu isla heshiiyo oo uu qalbigiisa mideeyo sidee buu iskula heshiinayaa ama qalbigiisa u midaynayaa qofka waa inuu masiixa ku kalsoonaado wax waliba ee kalena way u hagaagayaan waxaa rasuul bawlos uu leeyahay sida ku qoran warqaddiisii reer rooma cutubka siddeedaad aayadda siddeed iyo labaatanaad sida tan oo waxaynu ognahay in wax waliba wanaag ugu wada shaqeeyaan kuwa ilaah jecel xataa kuwa qasdigiisa loogu yeedhay markaa haddii aynu masiixa ku kalsoonaanno inkastoo xiisado daran ay nolosha inagu qabsanayaan haddana ugu dambaystayada waa haddii aynu masiixiyiin khaalis ah nahaye way hagaagaysaa ilaah shaqo kuma lahan qolyaha ahludiinka iska dhiga ee aan masiixa rumaysnayn haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka ayaannu eegaynaa cutubka saddex iyo labaatanaad aayadda kow iyo labaatanaad ee baalka sagaal boqol laba iyo siddeetan ee axdigii hore waxaana qoran sida tan anigu nebiyada soo ma aan dirin laakiinse way ordeen oo iyaga lama aan hadlin laakiinse wax bay sii sheegeen haddaba haddii aan dhegaystayaal runta idiin sheego ilaah diin iyo xeer looguma adeego ciise masiix wuxuu leeyahay waxaa loogu adeegaa ruuxa iyo runta weli ilaah sidaas buu leeyahay haddaan horay idinku sii wadno ayaa iminkana aan eegaynaa aayadda soddonaad waxaana qoran sida tan sidaas daraaddeed rabbigu wuxuu leeyahay bal ogaada anigu waxaan col ku ahay nebiyada midkood kastaba erayadayda ka xada deriskiisa haddaba kuwo badan ayaa waxay dadka ka xadaan xikmadda waxaanay ku sheegaan in kitaabka quduuska ahi aannu ahayn hadalladii ilaah kuwa sidaas u hadlaya ayaa derisyadooda ka xadaya hadalka ilaah ee dhabta ah ee nool ee waara maadaama cutubka saddex iyo labaatanaad iyo kan afar iyo labaatanaad ay isku farriin ahaayeen ayaannu iminkana soo xiganaynaa cutubka afar iyo labaatanaad aayadaha shan ilaa lix waxaana qoran sida tan waayo waxaan indhahayga iyaga ugu hayn doonaa wanaag aawadiis oo dalkan baan ku soo celin doonaa waanan dhisi doonaa oo innaba ma aan dumin doono waanan beeri doonaa oo innaba ma aan rujin doono
Rabbi baa awood leh ayay khayr badan il wadi sharaf leh kalaya
la soo xidhinay intuun boqor ku soo noqono faabkana la soo xidhinay dadalow baraarugaye falankeenu waa saase dadalow baraarugaye falankeenu waa saase kamasiixa beeninayo bidcibaadi bay noqono bartankii cadaabtii bay ka barooran doonaane
intuun boqor ku soo noqono faabkana la soo xidhinay intuun boqor ku soo noqono faabkana la soo xidhinay dadalow baraarugaye falankeenu waa saase dadalow baraarugaye falankeenu waa saase xaqa kuwa ka baydhaya ma badbaadi doonaano bartankii cadaabtii bay ka barooran doonaane
intuun boqor ku soo noqono faabkana la soo xidhinay intuun boqor ku soo noqono faabkana la soo xidhinay dadalow baraarugaye falankeenu waa saase dadalow baraarugaye falankeenu waa saase kamasiixa baalka maraa boholnaara buu geliyo bartankii cadaabtii buu ka barooran doonaaye
intuun boqor ku soo noqono faabkana la soo xidhinay intuun boqor ku soo noqono faabkana la soo xidhinay dadalow baraarugaye falankeenu waa saase dadalow baraarugaye falankeenu waa saase sareeyo masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samada jiro ifkaan soo saldhiganba adigoo samada jiro ifkaan soo saldhiganba kutubtiisanaye unkanogu saaciiday halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kalea aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e haddii aad doonaysaan in aad dejisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo www t w r o r g amase www t t b t w r o r g amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli karaa dhegeysiga t w r haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga somary bogga aaraahda ama commentska inana jawaab degdeg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sareeyow masiixow salula wihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo sareeyow masiixow salug la halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba aamiin